إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah laba qof ayaa ku nafwaayey shil ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka qardho iyo garoowe dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ayaa xanibay dhaqdhaqaaqa dadweynaha magaalada muqdisho sababo la xiriira doorashooyinka ay qabsanayaan xubin ka tirsan ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaallo waxay ku qaadeen qaar ka mid ah saldhigyada shisheeyuhu uu haysto ee ku yaalla shabeellaha hoose iyo jubbada hoose walaayadda islaamiga mudug ayaa waxaa lagu wareejiyey geel loogu talagalay inay qashaan ciidamada ku sugan jiidaha hore ee walaayada walaayadda hiiraan ayaa waxay ku guulaysatay in ay hagaajiso biyomareenno ka taga webiga oo beeraha biyaha gaarsiiya si ay wax uga taraan xagga wax soo saarka idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa waxay xalay baahisay qaybta koowaad ee barnaamijyo tixano ah oo ciwaankooda uu yahay dib u soo kabashada ceelbuur warka dibaddana xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa booqasho waxa uu ku tegey dalka jarmalka asigoo halkaana kulamo kula qaadan doona wasiirada arrimaha dibadda ee neto inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن laba qof ayaa ku nafwaayey shil ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka qardho iyo garoowe laba dhallinyaro ah oo lagu kala magacaabi jiray axmed maxamed ciise iyo axmed cabdinuur ayaa ku geeriyooday shil gaari oo saaka ka dhacay inta u dhexaysa qardho iyo garoowe waa shilkii saddexaad ee toddobaad gudihiisa ka dhaca deegaanada maamulka puntland uu ka arrimiyo kaas oo khasaare geysta dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ayaa waxay xanibeen dhaqdhaqaaqyada dadweynaha magaalada muqdisho sababa la xiriira doorashooyinka ay qabsanayaan maxamed cali aadan ayaa arrintaa ka warramaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa maanta ah mid uu bandow saaran yahay lana xanibay dhaqdhaqaaqii dadweyne waxaa gebi ahaanba istaagay gaadiidka dadweynaha iyadoo aan la aadin goobaha shaqada waddooyinka waaweyn sida wadnaha iyo maka almukarama ayaa haawanaya waxaana lagu arkayaa oo keliya ciidamo difaacya ku jira arrintan ayaa waxaa u sabab ah doorashada ka dhacaysa teendhada afisyooni oo ku dhex taalla xerada xalane ee magaalada muqdisho teendhada iyo hareeraheeda waxaa laga mamnuucay ciidamada dowladda federaalka waxaana jooga ciidamo shisheeye sida aan xogta ku helayno habeenkii xalay musharaxiintu ma aanay jiifsan iyagoo aad ugu mashquulsanaa la kulanka iyo kala jiidashada xildhibaanada xildhibaanada ayaa dhankoodu waxay heleen lacago badan oo looga iibsanayo codadkooda qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa lacago ka aruursaday musharaxiinta musharaxiinta ayaa lacagaha ka soka ballanqaadyo u sameeyey xildhibaanada ilaa iyo hadda lama oga cidda ay dooranayaan laakiin afar musharax ayaa iyagu sheegay in la dooranayo kuwaasoo kale ah saciid cabdulaahi deni xasan sheekh cabdiraxmaan cabdishakuur iyo shariif sheekh axmed xildhibaanada ayaa aaminsan inay heleen fursaddoodii ugu ballaarneed oo ay laaluush kaga qaadaan musharaxiinta soddon iyo shanta gaaraya waxaana halku dhigoodu uu yahay lacagta qaado codka halka uu dooqaagu yahay ugu shub ugu yaraan afar musharax oo bixiyey lacagta qudbadjeedinta oo ah afartan kun oo dollar ayaa saacadihii ugu dambeeyey shaaciyey inay doorashada isaga hareen kadib markii ay arkeen in laga lacag badan yahay islamarkaana aanu jirin xildhibaan dooranaya goobta doorashadu ka dhacayso ayaa waxaa xalay oo dhan baaritaano ka waday ciidamo ka socda shirikado amni oo ajaanib ah kana mid yihiin kuwa ka yimid magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ilinka teendhada afisyooni waxaa la geeyey eeyo badan oo baaraya xildhibaanada iyo musharaxiinta maadaama goobta ay tegayaan ergooyin ajnabi ah oo u badan kuwa reer galbeedka bulshada magaalada muqdisho ayaa waxaa afar sannadood oo kasta lagu dulqabtaa doorasho iyadoo nidaamkii ka dhashana ay kala kulmaan dhibaato iyo canshuur uu beddelkeedu yahay dil iyo dhac xubin ka tirsan ergadii waxaa ka soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warka iyo warar kale oo la xiriira ciidamada shisheeye oo weeraro lagu qaaday waxaa inoo haya xashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday shisheeyaha iyo dowladda federaalka kuwaas oo qaarkood khasaarooyin lagu gaarsiiyey haddii aynu ka hormarno gobolka hiiraan rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay magaalada beledweyne waxay ku dileen cabdirashiid maxamed geedi oo ka mid ah ergadii soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka ee dhowaan lagu soo doortay magaalada beledweyne sidoo kalena ahaa sargaal ka tirsanaa nabad sugidda maamulka hirshabeelle sargaalkan ayaa dilkiisu wuxuu si gaara kaga dhacay bariga magaalada beledweyne dhanka shabeellada hoose waxay xalay ciidamada mujaahidiintu dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha kuwaas oo ku sugnaa deegaanka arbacow ee dhacduleedka magaalada muqdisho dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye isla shabeellada hoose waxay xalay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhig ay sidoo kale ku sugnaayeen ciidamada ugandha kaas oo ku yaala deegaanka buufow ee hoostaga degmada jannaale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay sii waday howlgallada ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxaana isla shabeellada hoose ku weerareen saldhigii ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana ka mid ah deegaanka sabiid ee dhacduleedka magaalada afgooye sidoo kale waxaa la weeraray ciidamo ku sugan siinka dheer oo dhacduleedka magaalada muqdisho waxaa sidoo kale la beegsaday saldhigyo ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka lafoole iyo calamada waxaana inta la xaqiijiyey dagaalka ka dhacay deegaanka sabiid ee duleedka magaalada afgooye lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose
walaayadda islaamiga ee mudug ayaa waxaa lagu wareejiyey geel loogu talagalay inay qashaan ciidamada ku sugan jiidaha hore ee walaayada maxamed ciise ayaa warkan inoo haya tiro geel ah oo gaaraya lix neef ayaa lagu wareejiyey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kadib munaasabad ka dhacday degmada xarar dheere ee wilaayada islaamiga ee mudug odayaasha dhaqanka ee wilaayada mudug ayaa lix neef oo geelah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furmaha hore ee wilaayada haddaba halkaasi waxaa ka hadlay nabadoon cali maxamuud maalin gudoomiyaha golaha noqobada wilaayada islaamiga ee mudug iyo nabadoon xasan aadan nuux quuri afhayeenka golaha noqobada wilaayada ilaahay wuxuuna waafajiyey maanta inaan maaragtay yada gobolka ku wareejino xoolo gaaraya lix rati oo koromo ah oo aan ugu talagalnay ciidamada mujaahidiinta ee aagga hore jooga inay maaragtay ku laxmiyeystaan ama ku hilibaystaan xoolahaasi ma badna waa ay yaryihiin inaan maaragtay ka qayb qaadanayno maaragtay jihaadka ay ku jiraan meeshan waxaan ku wareejinaynaa xoolo aan ugu talagalnay jihaadka inaan ku kaalmayno oo lix neef oo geela lix ratiyoo koroma ah aan ugu talagalnay inaan walaalahayn ama wiilasheenna duquursada jooga inay un wax ku kaalmaystaan dhowaan ayay ahayd markii wilaayada islaamiga hebay ay kow iyo labaatan neef geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore walaayada hiiraan ayaa waxay ku guulaysatay inay hagaajiso biyomareenno ka taga webiga oo beeraha biyaha gaarsiiya si ay wax uga taraan xagga wax soo saarka xashim cabdinaasir ayaa warkan mar kale inoo haya walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa hirgelisay mashruuc biyoxireen ah oo laga dhisay deegaanka jamaaca mukhtaar ee hoostaga degmada buula burde mashruucan oo ay aad u soo dhoweeyeen dadka beeralayda ah ayaa wax badan ka tari doona in si wanaagsan looga faa'iidaysto biyaha webiga islamarkaana looga hortegayo inuu fatahaada geysto dalagana baabi'iyo gebagabadii munaasabadan xarigga looga jarayay biyoxireenka ayaa waxaa ka hadlay waxgarad iyo mas-uuliyiin kala duwan ugu horreyn waxaa munaasabada hadal ka jeediyey gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan macalin yuusuf macalin cabdi muuse waxaan hadda joognaa munaasabad webiga shabeelle ee dadka dhex maraya weligiisna jiri jiri insha allahu inta adduunyada ay baaqi tahayna jirayo marka hadda waxaan gaarnay tadawur inaan nadaamsanno gacmaheenna aan ku nadaamsanno waxdheefkeenna aan ku nadaamsanno cilmigeenna aan ku nadaamsanno xilliga loo baahan yahayna biyaha aan sii daysanno xilligii aana rabinna aan iska xirno waa cilmi ilaahay subxaanahu wa tacaala oo nugu ilhaamiyey allahaasaan ugu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala insha allahu tacaala xarakadan waxaan ka rajaynaynaa annagoo midig iyo bidix ka taagan wax kasta oo horumar ummaddan u ah adduunkeeda iyo aakhiradeedaba ilaalinayo oo wanaag ah insha allahu tacaala inaan ku garab istaagno arrinkaanina wuxuu daliil kaga yahay inaan ka kaaftoonna cadowga alla subxaanahu wa taala sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mid ka mid a dadkii beeralayda ahaa oo aad u soo dhoweeyay mashruucan ilaahay mataqaan subxaana wa tacaala uu sabab uga dhigay in si nabadgelyo ay wixii mataqaan dacbadeed dadka ay ku goostaan waxaa haddana noogu soo xigay in la helo afar albaab amba afar faratooyo oo mid kastaba uu yahay laba mitir iyo toddobaatan dhirirkiisu balliciisuna uu yahay mitir iyo labaatan ballic uu yahay dhirirkuna uu yahay laba mitir iyo toddobaatan alxamdulilah ilaahay ha ku mahadsan webigan waxaan soo marnay wakti uu faaruq ahay waxba ayse ku jirin webigu marna wuxuu leeyahay lurow leeyahay marna nacfiyuu leeyahay mar lurow leeyahay oo hadda wixii la tacbada ayuu baabi'inayaa marna nacfiyuu leeyahay oo hadda mataqaan haddii lagu daysto ugu dambayntii waxaa hadal ka jeediyey xafladda waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabxaan waxa aan rabno galabta inaan ooda ka qaadno oo albaabada u furno waxaa weeye baratooyada la dhisay biyihii baan hadda u baahan lahay xilligeedii baan joognaa waxaan rabnaa inaan dhulkii dalagga laga abuuri jiray beeri inaan ku waxaa kaloo soo baxday dhulkii aan ku talagelaynay dhul aan ahaynba biyaha in la gaarsiin karo waxaan aaminsanahay dad badan oo dadkeenna inay ka faa'iidaysan doonaan ujeedka iyo marka qasadka yaana warka dheerayna waxaa weeye in annaga diin ahaan iyo adduunye ahaanba dad xuruwa aan noqonno waxaa furan mashruucii muddada dheer soo socday ama kanaalkii baratooyadii farwaaley waa ay furan tahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in lagu nafcin doono waxaan rajaynaynaa in anfici doonto hadda wixii ka dambeeya waxaan tegaynaa goobti si aan u aragno biyihii oo la fasaxay laguna fasaxay dhulbeereed inaan daawanno insha allahu tacaala xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal kula jirta isbahaysi badan oo diinla dirir ah ayaa dhanka kale wada qorshe lagu dhiirigelinaya dadka muslimiinta ah in ay ka faa'iidaystaan khayraadka waddanka iyo in juhdi dheeraada la geliyo sidii loo kordhin lahaa wax soo saarka beeraha taas oo keenaysa in ay ummaddu isku fillaato kana maaranto waxyaabaha laga keeno dibadda idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa waxa ay baahisay qaybta koowaad ee barnaamijya taxanaha oo ciwaankoodu uu yahay dib u soo kabashada ceelbuur meshaalcagaa sartan haddaan ciddu kula nuucsan ciribkaadu yacdaba haddaan celiya ku yeereen
mid ka mid a magaalooyinka qarniyada soo jira ee soomaaliya ku yaalla waa ceelbuur oo ah magaalo qadiimi ah taas oo caan ku ah dhagax burjukada laga qoro iyo cusbada uuna ku hareeraysan yahay dhul xoolo dhaqashada iyo tacabka ku fiican gaar ahaana digirta iyo qaraha kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaa ka dhacday xaflad loogu dabaaldegayay guuritaankii gumaysigii caddaa ee talyaaniga oo dalka ka ilmo fuushaday laakiin laba kun labaiyo tobankii ayuu cagta soo dhigay gumaysi madow oo etoobiyaan ah kaas oo sababay in bulshadu ay kala qaxaan balse bilo kadib ayay etoobiyaanka dantu ku qasabtay in ay baxaan sababtoo ah waxaa la isugu daray dagaallo iyo go'doomin intaba mar kale aakhirkii bishii maars laba kun afar iyo tobankii ayay ciidamadii etoobiya oo aad u hubaysan dullaan qaariska xornimaha waxay ku qabsadeen magaalada ceelbuur ficilkooda ayaana soofadda xashii ka riday u noqday qalbiyada awalba shisheeye nacaybka uu ku jiray ee reer ceelbuurka qisada cajiibka ah ee reer ceelbuur taariikhda u gashay ayaa ah in ruux iyaga ka mid ah aan magaalada loogu iman si kale haddii loo dhigana bulshada ayaa magaalada ka baxday nacaybka ay shisheeyaha u qabaan awgii halka magaalooyinka qaarna sacab iyo masxarad lagu soo dhoweeyey ciidamada etoobiya ayaa u dulqaadan waaya magaalada faaruq ah islamarkaana haawanaysa sababtoo ah waxay u baahan yihiin dad ay weheshadaan islamarkaana ay mabdooda ka dhaadhiciyaan si kale haddii loo dhigana ay kirishtameeyaan markay xaajadu halkaa joogto ayay go'aansadeen inay duullaan qaadaan oo ay dadka soo afduubaan balse dadkii lasoo qafaalay ayaa cawamadow cagaha wax ka dayey sida uu ku warramaya cabdulaahi dheer oo ah nin hal abuura islamarkaana ka mid ah dadka barnaamijkan ku martida ah way soo afduubeen dad badan oo muslimiin ay soo rareen magaalada caalisiin la yidhaahay tageen dad badanay ka soo rareen baabuurtoodii geeyeen arigii u soo saareen si ay ula noolaadaan oy naagaha uga kufsadaan oy dadka u addoonsadaan oo dadku ayaga dad u taabacsan ay naqdaan hadda dadkuna ma ahaynoo dad fiican oo iimaankoodu joogo jirkooduna nool yahu ahaay qofka haddii iimaankiisa iyo jirkiisuba dhintaan meel ma tegi kariyo way keeneen ceelbuuray keeneen sokor dhacday iyo beriis dhacay iyo bur dhacay oo laga yaabo in iclaamka laftirkiisu ay arkeen laga yaabo ayay u geeyeen haddee ilaahay fadligiis boqol iyo konton qoysoo dhodhowey guri ay guryo ku soo xereeyeen subxii dambey waxay u yimideen sokorti ay keeneen oo mihitaalla iyo digsiyaal cidlaha oo xata xataa duqdii waayeelka aheedoo sagaashanka sano jirta xal cawanimay kumaan doos isu beddesha markaasay ka baxda waa laga tegay ilaa ay gaartay macnaha dadku meeshay gaartay in qofba qof uu isiraani qofkaan haddaad u sheegto ama qofkaanu dee ayaga macnaha dadka waa lays aamini waayey macnaha dhibaatada ay dadka geliyeen ilan dadka qaar ay haayaan qofka hadday jir dilaan waxaa laga yaabaa qofku inuu wax badan iska sheego ama ayaga inuu la shaqeeyo uu iska aqbalo naf darteed marka waa la kala dhuuntay gabar iyo hooyadeedaa kala dhuuntay niya naagtiisaa kala dhuuntay dadki qofba qof qof walba waa baxda saddex sano oo hor leh oo etoobiyaanku ay goodoon ahaayeen qaar badan oo iyaga ka mid ahna lagu dilay ceelbuur iyo hareerihiisa iyo degmooyinka deriska la'ah sida webxa iyo ceelgaras dantuna ay ku qasabtay in diyaarada cuntada iyo hubka loogu keeno waxay ceelbuur ka huleeleen iyagoo ku hungoobay hadafkii ay u soo duuleen berigaa ceelbuur ay xorooday waxaan ka mid ahaa dadka muslimiinta ah ee isugu hambalyeynayay guusha lama ilaawaanka ah waxaana jeclaa inaan ceelbuur isla xilligaa tago laakiin hadafkaygii dhaqso kama hirgelin wuxuuse ii suura galay sanadkan kun afar boqol afartan iyo saddex ee hijriga geesta kalena taariikhda milaadigu ay tahay laba kun laba iyo labaatan waa sannado kadib wakhtiga aan damacsanaa booqashada magaaladan gumaysidiidka ah laakiinse allah ayaan ii qadarin in aan xilligaas soo caga qaado balse maanta xiise gooni ayay ii leedahay magaaladu maxaa yeelay waxaan ku soo aaday iyadoo gebigeedba dib loo cusboonaysiiyey ganacsiga iyo waxbarashaduna horu mareen habeenkiina aad u ifayso bulshadeeduna soo badatay xilli fiid ayaan magaalada soo galay safar dheer kadib habeenkaana farxaddeydu waxay ahayd siday carruur birri ku tashanaya inay ciid tahay oo ay damaashaad ka qaybgeli doonaan ballanqaadyo hadiyado la xiriirana haysta inkastoo habeenkii magaalada aan u soo heyday maalintii ku xigtay gelinkeedii dambe aan safar gaaban ku aaday deegaano kale oo iyada xiriir la leh haddana waan ku soo noqday marka ayaana bilaaba inaan ceelbuur iyo nolosheeda u kuur galo islamarkaana eego bulshada iyo shaqooyinka kala duwan ee ay ku howlan yihiin halkan waa bartamaha magaalada ceelbuur oo sannadihii etoobiyaanku joogeen lo'da baadida ahi aanay ku nabadgeli jirin iska daa bulshadan muslimiinta ah haddase taa beddelkeeda ah waxaa jirta nabadgelyo buuxda oo la isku hadlay karo weliga gobolka ayaa xilli fiid ah magaalada gaari ugu dhex marsiiyey goobaha ganacsigu way furan yihiin haddii ay yihiin dukaamo carwooyin maqaaxiyaha iyo goobaha lagu shaaho intaba ma jiraan wax ciidan ah oo mas-uulkan la socda oo ilaalo ka haya taasina waxay ka markhaati kacaysaa heerka amniga laga gaaray horumarkan dhanka amniga ah ceelbuur waxaa la wadaaga magaalooyinka kale ee lagu xukumo shareecada islaamka ayna ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin tani waa maqaaxida timacadde oo lagu iibiyo hilib foornaati ah islamarkaana dhadhankiisu heer sarreeyo hilibka maqaaxidan waxaa xiiseeya dadka magaalada ku dhaqan kuwa safarayda ah iyo kuwa iyagoo meelo fog jooga looga sheekeeyey sida aniga oo kale sidoo kale waxaa lagu iibiyaa caano geel oo dhay ah oo la qaboojiyey dadka ayaa ku mashquulsan ganacsigooda iyo waxbarashada waxaadna arkaysaa qaar badan oo bulshada ka mid ah oo iyagoo goobahooda ganacsiga jooga daruustooda akhrisanaya kulamo kala duwan ayaan la yeeshay bulshada magaaladan waxaana ku horumaray qaar ka mid ah shakhsiyaadka magaalada iyo gobolkaba ka dhex muuqda halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa uu booqasho ku tegay dalka jarmalka asigoona halkaasi kulamo kala duwan kula qaada doona wasiirada arrimaha dibadda ee neto antony blinken ayaa safaran horey loo sii shaacin waxa uu ku tegey dalka jarmalka blinken ayaa war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in kulanka looga wada hadli doono arrimaha neto iyo tillaabooyinka loo baahan yahy inay joogteeyaan si loola tacaalo waxa uu ugu yeeray daandaansiga gardarrada ah ee ruushku uu ku hayo dalka yukrain qorshaha ay dowladaha finland iyo swiden ku doonayaan inay ugu biiraan gaashaanbuurta neto ayaa sidoo kale lagu eegi doonaa kulanka waxaa intaas dheer in isbahaysiga milatari ee neto uu ka baaraandegayo siduu garab u sii karo yukrain asiga oo aan ku milmin dagaalka ka socda ruushka ruushka ayaa duulaan milatari waxa uu ku joogaa dalka yukrain iyadoo inta dagaaladu socdeen dad badan ay dhinteen kuwo kalena ay dhaawacmeen warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa